magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland waa magaalo xeebeed leh deked ay kasoo degaan gawaarida noocyadiisa kala duwan iyo shixnadaha ganacsi waxaa kusoo xirta maraakiib waaweyn oo ka kala yimaada dunida dacaladeeda magaalada ayaa waayadii dambe waxaa laga dareemayaa cidhiidhi iyo jaam badan oo dhanka waddooyinka maadaama magaalada maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan gawaarida noqonaya tagsiga cidhiidhi badanna ay ka jiraan waddooyinka hadda waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kismaayo oo maamulka ugu baaqay inay wax ka qabtaan cidhiidhiga ka jira waddooyinka iyo in takaasida loo kala qaybiyo a e b sidaasina lagu yareeyo cidhiidhiga waddooyinka ka jira iyadoona ay codsadeen in magaalada ay u baahan tahay waddooyin kale ay maraan gawaarida magacayga waa axmed maxamed aadan oo ku nool magaalada kismaayo waxaan meeshan dareenkeyga ku muujinayaa dhibaatooyinka lagala kulmo gawaarida faraha badan oo waddooyinka jaam ka dhigeen qofku markuu shaqo u socdoo kale waqti badan ay ku qaadanayso iyaga naftigooda dhibaato ku tahay oo gawaari badan maalin walba shililaa dhaca oo milkiilayaasha gawaarida dad badan oo dhaawac ku noqon karaan hataa dhibaato oo imaan karta marka waxaan kula talin lahaa dhanka maamulka mise dowladda inay gawaarida koley wixii jiheyna dowladda laga rabaa inay gawaarida sida b lko kale a e b loo kala sameeyo oo maalin qaar kuwa ay shaqaystaan maalinta kalena maalinta kalena kuwa kale ay shaqaystaan lakala qaybiyo midda kale hataa shirkada in la sameeyo sida kismaayo oo sida horey u jirta oo kale in laba shirkadood shirkooyin ilaa dhowr shirkadood la sameeyo saddex mise laba camal laga dhigo oo gawaarida la diiwaangeliyo amni ahaan way fiican tahay hataa badqabka bulshada oo kale gabdhaha laga yaaba in waxyaalo loo geysto laakiin gawaarida markay diiwaangelisan yihiin waa la waa la tixraaci karaa waxaan ka codsan lahaa maamulka inay wadooyin kale ay sameeyaan magaalada hal wado waaye hasha wado waa cariiri waaye jaamkeeda badan aad bay bulsha bulshadana soo kobceysaa magaalada aad bay u wanaaneysaa dad yoo badanaa imaanaya oo meelo badan ka imaanayaan marka maamulka waxaan ka codsan lahaa mise waxaan soo jeedin lahaa inay wadooyin la sameeyo dhowr ah waxaanu ka cabanaynaa wadooyinka magaalada kismaayo cidhiidhi awgeed marka saa darteed maadaama ay dowladdu mas-uul ka tahay u adeegidda shacabka iyo horumarinta magaalada iyo waddooyinka waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay arrintaas waddooyinka wax ka qabato sida in ay waddooyinka dhisto iyo in ay tagaasida iyo gawaarida ka shaqeeya magaalada kismaayo sistem iyo nidaam ay u samayso sida a iyo b oo kale marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda arrintaas inay fiiriso ay arrintaas wax ka qabato ayaanu ka codsanaynaa haddii aanu nahay shacabkii magaalada kismaayo mideeda kale waxaan doonaynaa in maxaed laamiyana loo dhiso magaalo walba laami saddex iyo afar iyo ka badan bay leedahay intaan kismaayo ka ahayn jididada waa in laamiyana loo saaraa waa in baabuurtan yaryar oo faraha ka badan habar walbo afar wiil qabtayba afar xabay u gaday marka meel lagu kala fiiqsanayo malaha mid walqo markaasaa dambiish wadid gaariyaa kuugu dhacayo waxaan doonaynaa in baabuurtan loo kala yaray oo b ana loo kala sidii bielada kale loo kala sharciyeeyo sidii maxay ahayd oo laamiyada xoogo firaaqa ay wadooyinka ay ku noqdaan mideeda kale waxaan aad ugu sii baahana wadooyinka in loo dhiso wadooyinka xaafadaha mara meel walba mara ilaa niyuu kismaayo ilaa iyo maxayda caymiska wadooyinkaas naloo dhisaan rabnaa laamiya naloo saaro sidii baabuurta ugu kala yaraato baabuurka ugu kala goysto maxaa yeele intana elbor kasoo laabanaya intana waxay kasoo laabanaysaa caymiska kasoo laabanaya baabuurta ilaa dalxiis meel kale ku kala leeleexanaysa malaha laamigina waa hal xabo baabuurtan tiraday ka badatay sida u badan baabuurta yaryarta ugu sii badan baabuurta yaryarta xaddhaaf way xaddhaaf magaalada tani kismaayo ayaa leh hal laami oo muhiim u ah issocodka dadka iyo gaadiidka taasina waxa ay keentay in cidhiidhi badan laga dareemo maadaama gawaarida ay sii badanayaan taasina bulshadu ay ku noqotay caqabad isu socodka dhanka gaadiidka iyo weliba dadka